magaalada muqdishona waxaa maalintii saddexaad ka soconaya shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qaybgalayaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada shirkaasi ayaa maanta waxaa la sheegay in madaxda ay ka sameynayaan la tashi bulshada rayidka dhexdooda dhinaca kaleetana waxaa isu soo taraya baaqicyada loo jeedinayo hogaamiyaasha beesha caalamka ee salka ku hayso dhibaatooyinka hakiye doorashada iyo sida loo dardargelin karo wariyaha v o eda magaalada muqdisho senab abukar maxamed ayaa haddaba warbixinta nooga soo dirta halkaasi bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad marka su-aasha aad weydiisay haddii aan ka jawaabo waxa weye shirkan horta halkan ka socda waa shir looga hadlahayo danta soomaaliya looga hadlahayo waana muhiim sideeda shir arrimaha soomaaliya looga hadlahayo mar haddii laga hadlo macnaheedu waxa weeye aan heshiino aan wada hadal aan wada hadalla waa aan heshiino mar haddii la wada hadlana wuxuun baa kasoo baxaya marka waxaan rinkan rajeynayaa shirka inuu noqdo shirkii u dambeeyey oo midho dhal ah oo waxyaabaha khaldamay oo doorashooyinka hore ka khaldamay in horta in lagu saxo midkan magacayga waxaa la yidhaahdaa gariiqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha socdo doorashooyinka dalka anigu waxaan qabaa fikir ahaan in haddii ay maanta noqoto talada kasoo baxdo talo wanaagsan in dalka lagu badbaadi doono ee noqon doonto taariikh la xuso haddii laysku afgaran waayo maanta kasoo baxdo talooyin aan wanaagsaneyn in ay noqon doonto dalka in mugdi iyo horseed loo horseedayo waxaan rajeynayaa oo aan qabaa mise aan hubaa in ay noqon doonto talo wanaagsan ee ummadda usoo baxdo dhibaatada meesha taagan waxay tahay wax laga cabanaya in la xaliyo iyadoo ay ka mid yihiin kuraastii la boobay oo xaqdarada lagu qaatay oo cabashooyinkii taagan yihiin oo uu ka mid yahay kursigii guddoomiyihii golaha shacabkii hore rofesor maxamed sheekh cusmaan jabaar sidoo kale kursigii lixdan iyo toddobo oo qaatay agaasimihii kursimaha agaasimaha hay-adda nabad sugidda hadda iyo kuraastii wasiirkii hore ama xildhibaan hore xuseen carab ciise oo qaatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka asalaamu calaykum bahda v o a magacayga waa faadimo cabdulaahi joogto muqdisho haddii aan aragtideeda iyo fikirkeyga aan ku cabiro shirka ka socda muqdisho ajandihiisa sida lasoo bandhigay haddii aan u raacno waa go-aan hore loo gaaray wax macnaa uu soo kordhinayana ma jirto maadaama go-aankaas hore loo qaatay haddii go-aankii hore loo qaatay aanan la taabanaynin muhiimad dooniya ma lahan in la isu yimaado waqtiga doorashadana dib looloo sii dhigo waxaan qiyaasaynaa inay jiraan ajandooyin qarsoon kuwaas oo aan filaya laftirkooda in ay dhibaato kala sii abuurayaan haddii maxaa la dhahaa la sameeyo in la furoo kale oo si kale maxaa la dhahaa in wax loo xaliyo laakiin simbri waxaan qiyaasaynaa in in jiraan in la rabo in dib loo dhigo ama waqti lagu darsado ama waqti uun si uun loo cuno taana waxa macnaha ay soo kordhinayso malaha kolley shirka muqdishoa wixii kasoo bixi doona ama waa wax uun buq iyo khilaaf dambe dib u abuura ama inaysan wax hadda macno ku dhisan aysan ka soo baxayn maadaama jugjug meeshaada joog ay tahay meeshii hore loo joogay in haddana la joogo diyaar loo yahay marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay towfiiqda ha inoo waafajiyo dalkana ilaahay ha inoo hagaajiyo bismi illahi raxmaan raxiim anigoo ah siyaasi abubakar ibraahim oo jooga magaalada muqdisho waxaan ku biiranayaa aragtidayda in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan golaha wadatashiga qaran ilaahay idinkiis rajada ilaahay waxa weeye khayr baa laga rajeeyaa ilaahay mar walbaba waxaan isleeyahay wax fiican baa ka soo baxayo oo shacabka soomaaliyeed dan ugu jirto iyagana waxaan leeyahay war shacabka soomaaliyeed waa idiin soo fiirinayaan boobsiyo oon waxa weeye wax wanaagsanna soo saara ilaahay idinkiis waxa isqabsiga keenaana waxaa weeye wixii lagu ballamay oo hore in la kala furfurin oo sabtii sebtembar aan waxba laga taabanin oo wax laga hadlaa ay noqdaan bis ah dadargelinta doorashada wakhtiga ay bilaabanayso iyo wakhtiga ay dhammaanayso oo deadline-ka ah oo jan go-on lasoo saaro waxaa weye taas ayaa ugu muhiimsan anigoo anigoo magaceygu yahay maxamed shiine kana midda siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedka hirshabelle aragtidayda haddaan mataqaanaa soo bandhiga aragtida shirka golaha wadatashiga qaran ee muqdisho ka socdo waxaan isleeyahay waa shir soomaaliyeed uu horseedi karo horumar iyo iyo doorasho si nabad ah ku dhacda waa shir danta ummaddan iyo waxaan ku yidhahdaa xalka ummaddan wax badan ka bedeli karo waa shir runtii ay sababi doonto in ay dhacaan doorashooyin xalaal ah oo oo maxaan ku yidhahday nin walba oo kursi doonaya oo ku kala calabsan karo marka waxaan leeyahay soomaalida gacmaha isqabsato hana mataqaana ku kalsoonaato shirkaas waana mahadsantiin
bismillahi raxmaan iraxiim anigoo ku hadlahaya magaca golaha abwaanada soomaaliyeed iyo midkayga khaaskaaba waxaan muxuu ahaa abwaan xarsadhoox ahaan aan soo dhowaynaynaa oon bogaadinaynaa shirka muxuu ahaa wadatashiga qaran aan rajaynayno in looga gudbo marxaladan adag ee dalku uu ku jiro aragtida ku saabsan waxa aan ka filan karno waa iska caddahay run ahaantii waxa aan ka filan karno annagu inkastoo golaha abwaanada muxuu ahaa goobta lagana wicin dadka lala tashanayo ama muxuu ahaa aragtidan wax kulanaa aan lagu casuumin haddana muxuu ahaay raalli baan ka nahay sida wax u socdaan aragtida aan ka qabnaana wax kale maaha waxa weeye inuu noqon doono shir guuleed inuu noqon doono shir laysku fahmo inuu noqon doono shir looga gudbo muxuu ahaa waxa dhacaya oo dhibaatada oo aan soo aragnay muxuu ahaa bilihii lasoo dhaafay run ahaantii aad iyo aad iyo aadna waa ugu faraxsannahay in intaasoo soomaaliya oo waaweynkii ah ama madaxdii ah ay isugu yimaadaan meesha marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonaan wax aan muxuu ahaa dalka iyo dadka iyo diintiisa iyo dhaqankiisa aan dhibaato ku ahayn oo khayr iyo isfaham iyo wadajir iyo israaca aad iyo aad aa umahadsantiin
cododkaasi waxa ay ka mid ahaayeen waxgaradkii ay la kulantay wariyaha v o eda seenab abuukar maxamed oo nooga soo dirtay magaalada muqdisho kadib shirka halkaasi uga soconaya madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada